alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin ثuma الsalaatu wasalaamu عlى cabd اllahi warasuulih mxamadi wعlى alih wصaxbih wslama tasliima kasiira ama bacdu ayuha اlmuslimuuna cibaad allah faina min acdami nicam اllahi عalayna ma امtana allahu عlayna min hadihi الshariicaة الsamaawiya almunazlaة عlى cabd اllahi warasuulih muxamadi عalayhi الsalaaةu wasalaam waqad jacala allahu hadihi الshariicة daaciyat ilى kuli khayri wanafci wataqadumi wasalaax wazaajirat can kuli shari wafasaad faqaala rabuna subxaanah in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurbaa wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay nicamka uu ina siiyey waxaa u weyn shareecada uu inoogu soo dhiibay nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam shareecada dhammayska tiran dhinac walba taabatay arrin walba talada u fiican iyo tusaalaha u wanaagsan inaga siisay shareecada ilaahay uu ka dhigay mid dadka ugu baaqda wax kasta oo wanaagsan oo hagaagoodu uu ku jira adduunya aakhiraba u diida dadka oo ka reebta wax kasta oo dhibaato u leh adduunyada intay joogaan iyo aakhiro markay allah subxaana wa tacaala hor istaagaan ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay wuxuu ku uhi fi lqur'aani alkariim in allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i di lqurbaa ilaahay wuxuu amrayaa addoomaha wax kasta oo waajiba iyo shay kasta oo sunno ah waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu amrayaa qaraabada in la xidhiidhiyo wax la siiyo wayanhaa cani alfaxshaa'i walmunkari walbagyi arrin kasta oo xun buu ilaahay addoomaha u diidaya dulmiga iyo xadgudubka iyo gardarada ayuu rabbi subxaana wa tacaala ka mamnuucay waa waana xagga ilaahay ka timi ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisana wuxuu ka doonayaa waanadaasi inay qaataan oy u hoggaansamaan ayuha almuslimuuna cibaad allah haadihi shariica qawaaciddeeda waaweyn iyo usuusheeda sugan waxaa ka mida altaxdiiru min aldarari waalidraar inay dadka uga digtay dhibka iyo dhibista qofna looma ogolo naftiisa inuu dhibaateeyo loomana ogola khalqiga kale inuu ku gardaroodo iyagana u dhibaateeyo qaala nabiyuna calayhi الsalaatu wasalaam fi ma rawaahu bnu maaja fi sunanihi biisnaadi xasan laa darara walaa diraar wax dhibaato la yidhaahdo lama ogola wa gayru jaa-isin fi sharci اllah sharciga ilaahay dhexdiisa waa mid aan banaanayn walihaada ilaahay wuxuu xaaraantimeeyey wax kasta oo dhibaatadiisu ay tahay mid sooco badhax tiran amaba se dhibaatadiisu dheeftiisa ay ka badan tahay sida uu ihi ilaahay wayanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala mar kale yidhi mar uu ka warramaya khamriga iyo khamaarka iyo sababta loo xaaraantimeeyey wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa dhibaatadooda ayaa ka weyn waxtarkooda taas ayaanay xaaraan ku noqdeen ayuha almuslimuuna cibaad allah arrimaha dhibaatada u leh ummadda diinteeda iyo adduunyadeedaba cidhib xunna u leh adduun iyo aakhiraba raadad xunna ummadda kaga tegay diinteeda iyo dhaqankeeda iyo dhaqaalaheeda midnimadeeda iyo walaaltinimadeeda waxaa ka mid ah haadihi siyaasatu alcawjaa almustawradatu min algarbiyiin siyaasaddan qalloocan sharciga ilaahay khilaafsan laga soo waaritay xagga gaalada iyo reer galbeedka ama reer bari gaal oo dhan isku darba haadihi siyaasa bulshadeenna qofka u fiirsadaa wuxuu arkayaa dhibaatooyin badan oo ay u leedahay waajib baa ka saaran culimada iyo dalabatulcilmiga iyo waxgaradka iyo cid kastoo fahmaysaba dhibaatadeeda ummadda inay ku baraarujiyaan kana wacyigeliyaan ugana digaan allah baa subxaana wa tacaala cidduu khayr la doonay ku anfici doona cidda kalena xujadaa ku oogmi doonta ciddii ilaahay subxaana wa tacaala shareecada u barayna waxay noqon doonaan kuwa dimadooda beri yeela ilaahay hortiis subxaana wa tacaala oo aanu ilaahay u qabsan yowma alqiyaama dadka waxaa xun maxaad ugu sheegi weydeen maxaad ugaga digi weydeen maxaad ka reebi weydeen أيها المسلمون عباد الله هذه السياسة العوجاء المخالفة للكتاب والسنة المستوردة من قبل, قبل الكفار والمشركين raadadka xunxuna ay leeda waxaa ka mid a التفريق بين المسلمين kala geynta مسلimiinta iyo qaybintooda iyo inay مسلimiinta dhexdooda ku beerto isna caybsho iyo colaad arkaanteeda iyo tiirarkeeda waxaa ka mid a dadka samaysta ay u arkaan la-aantood inaanay jir ahayn ataxazub fatxu baabi taxazub almufariqi bayna almuslimiin in la furo albaabka xisbinimada kaasoo ah mid muslimiinta kala geynaya shaki la-aan waxaa siyaasadan reer galbeedka laga soo waaritee sharciga ilaahay khilaafsani marka koobaad baa ay ku baaqaysaa altacadudiya alxisbiya in la sameeyo axsaab tiro badan inta ay saddex ugu yar tahay meelaha qaarkoodna waa laga yaaba laba inay noqdaan meelaha qaarkoodna waa ka bataan waxaanay taasi toos uga hor imanaysaa qowlka ilaahay uu yidhi wاctasimuu bxabli اllahi jamiica wlaa tafaraquu wاdkuruu nicmaة allahi عalaykum id kuntum acdaءa faأlafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana allah wuxuu ugu baaqayaa muslimiintu inay mid ahaadaan jamaaca waaxida inay ahaadaan qalbiga inay ka midaysnaadaan mabaadida inay ka midaysnaadaan inay ka midaysnaadaan xagga tacaawunka iyo iskaashiga dhinac inay wada socdaan allah wuxuu leeya walaa tafaraquu haadihi siyaasatu taquul tafaraquu wallahu yaquul walaa tafaraquu siyaasadani waxay leedahay axsaab kala noqda allahna subxaanah wa tacaala wuxuu leeya walaa tafaraquu iskhilaafina kala tegina ha qaybsamina ummad mida ahaada ilaahay wuxuu ina xusuusinayaa nicmadiisa weyn oo ah inuu inagu mideeyo islaamnimada iyo iimaanka rabbi subxaana wa tacaala colaad iyo cadowtinimo wixii ummadda u dhexayn jirtayna meeshaynu kaga saaray wax kasta oo sababaaya dadku ina muslimiintu inay qaybsamaan inay muslimiintu axsaab iyo urura kala noqdaan iskhilaafsan iscolaadinaaya isqabyaaladaynaya iscaayaaya waxaasi waa xaaraan wuxuu doonayaba ha noqdo allah wuxuu kaga warramay fi lqur'aani alkariim khamriga iyo khamaarka inuu xaaraantimeeyey asbaabta ilaahay u xaaraantimeeyey buu sheegay waxa rabbi uu ku daray annaha tusabibu alcadaawata walbagdaa bayna almuslimiin colaad iyo nacaybshiyo muslimiinta inay dhex dhigayso faqaala rabbuna subxaanah inma yuriid الشhayطaan an yuqica baynakm اlcadaawaة wاlbagضاء fi اlkhamr wاlmaysr wayasudakm can dikr اllahi وcan الصلاة fahal antum muntahuun shaydaan wuxuu doonayaa wax kale ma rabee inuu colaad iyo nacaybshiyo idin dhex dhigo khamriga sababtii iyo khamaarka awgi wuxuu doonayaa inuu idinka hor istaago dikriga ilaah iyo ku dhaqanka diinta wuxuu doonayaa inuu idinka hor istaago salaada ilaahay idinku faral yeelay iyo tarabi uu idin sunneeyeyba ma ka hadhaysaan waa dantiina inaad ka hadhaane inaad sii daba socotaana mafaasida iyo xumaanahaasay idin leeday ayuha almuslimuuna cibaad allah siyaasadda maanta jirta qofka u fiirsadaa intaa uu ilaahay khamriga ku xaaraantimeeyaba uu ku arkaya cadaawad iyo nacaybshiyay dadka dhex dhigaysaa aan ku salaysnayn usuul saxa ilaahay daraaddii aan ahayn qof xun baa la soo dhowaysanayaa ilaahay ka fog hadduu doono gaalbaa ah faasiqah taariku salaada waayo isku xisbi baanu nahay buu leeyahy qof wanaagsan baa la caayayaa la colaadinaya waayo xisbi kale ayuu ku jiraa baa la leeyahay siyaasadda maanta taallaa dad fara badan ilaahay xuskiisii bay ka mashquulisay inay ilaahay diintiisii bartaan inay ku camal falaan xataa inay tukadaan bay qaarkood ka hor istaagtay waxay sabab ugu noqotay macaasi iyo xumaano aan la koobi karin dadka badankooduna ay u warhayaan ooy og yihiin ayuha almuslimuuna cibaad allah haadihi siyaasatu alcawja waxaa ka mida raadka xunxuna ay leedahay iyo xanuunada bulshadeenna ay dhex dhigtay ixyaau alcasabiya aljaahiliya dhaqankii jaahiliga ahaa oo aabtirsiinaya reernimo in laysku jeclaado laysku soo dhowaysto layskuna colaadiyo daraaddeedna loo dagaalamo layskuna noco laguna kala tago iyada in wax laysku siiyo iyada in laysku qadiyo in laysku fogeeyo laysku soo dhoweeyo dhaqankaa jaahiliga ayay siyaasadani noolaysay waa siyaasatun shayطaaniyatun garbiya qad tadaharat alcasabiya alcasabiyata aljaahiliya waa siyaasad marka hore gaalo agtood ka timi sharciga ilaahay asal aan ku lahayn haddana mar labaad huwatay alcasabiya aljaahiliya qabyaalada noocii u xumaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dacuuhaa fa inahaa muntina ka taga ka fogaada waa mid qarhmuun oo fool xun oo qof muslimii naftiisa aanuu quuri karin inay qabyaaladu ina inay siyaasadani qabyaalada noolaysay oo ay xoojisay oo maanta ay ka mid tahay ilaha ay ka cabto iyo tiirarka qabyaaladu ay ku taagan tahay qof aan isdiidsiinahayn mid ka qarsoon ma aha aada iyo aada bay u muuqataa arrinkaasina waa dhaqan jaahiliya oo islaamku uu la dagaalamay oo qur-aanku asbaabtu u soo degay la dagaalankiisa ayaa ka mid ah oo nabigeeni moxamed uu ku celceliyey ilaa ummadda uu ka daweeyey oo ilaahay uu ka dhigay kuwa muslimiin ku ah kuwa mu'miniina oo muslimiina oo iimaanka iyo islaamka walaala ku ah suu ihi ilahay inama almu'minuuna ikhwa suu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam almuslimu akhu lmuslim ayuha almuslimuuna cibaad allah siyaasaddan xumaanaheeda waxaa ka mid ah midhaha qadhaadhe qarhmuun ee suntee laga goostay qatlu damaa'ir bibayci dimam dadka in badan bay damiirkii ka dishay oo dadnimadii ay ka baabiisay oo u diyaargaroobo u badrheedhay dumadoodii inay iibiyaan oo shaqo kaleba aan u foofin oon u dareerin iyada inay ka macaashaan mooyaane waa idinka arkaya dadka maalinba xisbi ka tegaya mid kala gelaaya ee xisbiyadaasi dhex wareegaya in badanna ujeeddadoodu ay tahay inay dhadhan raacaan kaasi intaasuu noo dhiibay adigaanu ku nimaadna imisaad noo dhiibaysaa doorasha marka ay timaadana waxaa lagu shaqeeyaa waa shiraau dimam waa dadka dumadooda in laga iibsado mabaadidooda in la gato mawaaqiftooda lacag in laga siisto oo qofku aanu diinna wax ku miisaamin dadnimona aanu ku miisaamin waddaniyadna aanu ku salayn maslaxad diineed iyo mid dad iyo mid dal intaba inaanu eegin waxaa qudha u eegaya inuu yahay maxaan cunaa maxaa lay siinaya maxaa iga galay aniga naftayda iyo maslaxadaydaan eeganaya cidda waxii dhiibta waxay doonayaan ha noqdaan isagaan raacaya isagaan sacabka u garaacaya isaga ayaan u codaynaya isagaan ammaanaya been baan ku ammaanaya run baan ku ammaanaya anoon jeclayn baan u muujisanaya inaan jecelahay nifaaq bay qofka cagaha u gelinaysaa oo an yudhira hayra maa yubtin inuu muujisto wuxuu qarsanayo wax ka duwan oo aada iyo aada uga durugsan ayuha almuslimuuna cibaad allah qofka muslimka ahi dariiqada u maraya kasabka iyo tabcashada inuu ilaahay kaga baqda ayaa waajiba waxaanay taasi ka soo maaxaysaa iimaanka runta ee dhammayska tiran ee qofku uu rumaysan yahay allah subxaana wa tacaala inuu wax walba hore u xukumo u jaangooyey qofna inaanu helahayn risqigii ilaahay u qoray mid dheeraad ka ah intuu ilaahay uu qorayna inaanay marnaba isdhimahayn taasi waxay kalifaysaa raadinta risqiga waddo saxa inuu maro suu ihi nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam ina ruuxa alqudus nafatha fii rawci inahu lan tamuuta nafsu xataa tastakmila risqaha wa ajalaha faataquu llaha waajmiluu fi alab ruuxa alqudus waa malaku jibriil wuxuu ii waxyooday buu uhi nebi maxamed nafna inaanay dhimanahayn ilaa ay laba dhammaysato ajal iyo arsaaq ilaahay ka baqdo wanaajiya qaabkaad risqiga u raadinaysaan ayuha almuslimuuna cibaad allah akhlaaqa iyo dhaqama aan wanaagsanayn dadkeenu ay ka khashaafi jireen ay iskala sarrayn jireen wax liita ay u arki jireen oo hoos ay u eegi jireen ayaa maanta inay ku sifoobaan bal inay ku faanaan banaanka inay ula soo baxaan oo aanay qarsan ayaa siyaasadan qalloocan isaabay ugu noqotay ayuha almuslimuuna cibaad allah raadka xunxune siyaasadan ay leedaha waxaa ka mid a in badanna waa sheegnay waana ku celcelinaya alishtigaalu can lmaqsuudi naafic bigayri lmaqsuudi daar aw gayri naafic waxay sabab ugu noqotay in badan oo bulshada ka mid a wixii waxtarka u lahaa ee ahayd in loo qasdiyo xaggiisa loo kaco inay ka mashquulaan oo ay kaga mashquulaan wax dadka caqliga lihi aanay wakti iyo tamar midnaba ku lumin wax dhibaato u leh ama haddaanu dhibaato u lahayn nafci aan lahayn kii nafciga lahaana seejinaya waxay sababtay dadku inay wakhtigoodii ku dayacaan waxaan dan gaaroo xalaali ugu jirin dan guud oo sharcigina aanay ku jirin waxay sababtay fursadaha qaaliga ee soo maraaya dadku inaanay ka faa'iidaysan waman ishtaqala bigayri lmaqsuud inshaqala can lmaqsuud wixii dantahaa ee wanaagga ahaa ee nafcigiiyo waxtarka lahaa waxaan ahayn qofka ku mashquulaa wixii waxtarka lahaa ayuu ka mashquulaya ayuha almuslimuuna cibaad allah waxay sabab ugu noqotay in badan oo bulshada ka mid a inay maqaaxiyaa un fadhiyaan hudheelada inay ku kallahaan habeenkiina kasoo caraabaan intaana waxay faaqidayaan ee ka sheekeynayaan siyaasad walaa jamala lahum fiiha walaa naaqa awr iyo hal midna ugama cabo wax allaale waxay ka faa'iidaana ma jirto waxa aada uga muuqatay sifada aan wanaagsanayn allahna aanu jeclayn sifadaasoo ah an yakuuna almuslimu sabahlala qofku inuu noqdo qof bilaa camala oo laa fii amri dunya walaa fii amri laakhira arrin adduunyao nafcilan aan ka shaqaynan aan ku tabcahayn mid sahay aakhira u noqonayso maalinta allah la hor istaago anfacaysana iyadana aan ku mashquulsanayn ayuha almuslimuuna cibaad allah waktiga waa la isweydiin doonaa xoogga waa la isweydiin doonaa caafimaadka waa la isweydiin doonaa maalka waa la isweydiin doonaa meeshaad gelinaysa iyo halkaad dhigayso aada uga fiirso su-aashaana jawaab u diyaarso ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaa waajiba qof waloo muslimi fardiga bulshada ka mida laga bilaabo inuu ku mashquulo waxyaabaha dantiisa isagoo dantiisa diineed iyo sahidiisa aakhira u horraysiinaya fa idaa faraqta fansab buuhi ilaahay subxana wa tacaala almuslimu taaratan yakunu fii cibaada tuqaribuhu ila allah wa taaratan yakunu camalan yanfacuhu fii maciishatih labadaasuu u dhexeeyaa muslimku inuu ku jiro cibaado allah u dhoweyso sahay aakhira u noqoto iyo inuu noqdo mid camal xalaala oo macaashkiisa iyo noloshiisa adduunyo ka qayb qaata oo waxtar kusoo kordhiya mid ku mashquulsan inuu noqdo labadaa wixii aan ahayni ama waa xaaraan cad amabase waa laqwi iyo waxaan waxtar lahayn waxaan waxtarka lahayna qofka muslimkaa khasaaru u soo jeedaa waayo wixii waxtarka lahaa buu seejinayaa faاtaquu llaha ya cibaad allah اshtagiluu bima yanfacukum fi dunyaakum waukhraakum aqulu qawli hada wاstagfir اllah li wlakum alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى اظalimiin ثuma الصlaaة wالsalaam عlى cabd اllahi wrasulih mxamadi wعlى alih wصaxbih وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباad الله siyaaسada qaloocda شhareecada khilaafsan kitaabka ilaahay baalmarsan sunihii nebigeenna ka fog wadadii alkhulafاaء الraashidiin aadka uga durugsan laga soo waariday dhinaca dadkaan diin lahayn dadnimona aan lahayn waxay dhowrtaana aanay jirin siyaasadaasi qofka muslimka ahi waktigiisa inuu ku lumiyo ma ah waxa waxaa loola yaaba ah in la odhan karo bulshadeennani waxay tahay ummadda ugu hadalhaynta badan arrinta siyaasadda ugu dhegaysiga badan ula socodka badan siyaasadda iyo warkeeda ummadda ugu idaacada dhegaysi badan ummadda ugu daawashada badan tiifiye tiifiyada muuqaalada wararka tabinayo wata ayaynu nahay baa la odhan karaa haddaynaan ahayna liiska ummadaha noocaasa meel sare ayaynu ka gelaynaa waxaa la yaab leh gaaladaan allah rumaysnayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan rumaysnayn diin lislaam ilaahay aanu ugu nicmayn inay waktigooda ku bixiyaan waxa nafca adduunyuu idiin leeyahay isleeyihiin inay waktigooda ku qaataan waxyaabaha danaha gaarka ay ugu jiraan waxay sheegeen qoraal ahaana meelo badan ugu qoran dadka dhulkaa tegayna ay xogogaal u yihiin ay sheegeen jaraa-idka ka soo baxa dhulka gaalada yurub iyo maraykan iyo meelo kaleba bulshada amaba se shacabku inay ka akhriyaan arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxa soo raacaana u yahay waxay ku maararoobaan sida ciyaaraha iyo waxyaabaha lamidka ah innaguna waxaynu ogsoonnahay ummaddeennu wararka ay ugu jeceshahay waa kuwa siyaasadda hebel baa la magacaabay hebel baa la casilay hebel baa hebel sidaa ku yidhi hebella taasuu ugu jawaabay jaraa-idkana dadkeennu waxay ka akhriyaan ugu horeyn oo beijka u horreeyay ay furaan ah bayjajka siyaasaddu ay ku qoran tahay waana ta keentay dayaca waktigii aynu ka hadlaynay iyo mashquulka dadku ay ka mashquuleen wixii waxtarka u lahaa fi dunyaa walaakhira arrinkaa qofka muslimka waa inu ku cibro qaato waxyaabaa la yaab kale maanta waxaa ka mid a ummaddeena yar iyo weyn dowladdaa qof qof bay ugu abtirinayaan inta wasiiradaa mid walba dadka badankooda waa yaqaanin bal qabaa'ilkooday yaqaanin iyo jilibada ay ka soo jeedaan wakadaalika dadka manaasibta kala haya ummadaha haddaad eegto oo aad tidhaahdo maxaa la idhaha wasiirka wasaaradda garan maayo buu ku leeyahy oo maxaad u garoy oo maxaa iga saaran inaan magiciisa barta ama qabiilkiisa ama aan la socdo cidda la magacaabiyo cidda la eriyey hada laa yacniini taasi aniga ima khusayso shaqadaydana ma aha danahaygana kaga mashquuli maayo ayuha almuslimuuna cibaad allah qodobka shanaad ee ka mida raadka xunxuna ay leedahay siyaasaddan qalloocane maanta jirtaa waa intihaaku alacraad almacsuuma wa talwiithu alalsuni bilghiibati walnamiima wasabi walwaqiica waa cirdiga ama dadka dhegtooda ilaahay uu ilaaliyey ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada war haddaad muslimiintiin dhiiggiina iyo maalkiina iyo cirdigiinu xaaraan buu idinka yihi maanta oo ayoom alxaj ilaakbar siduu xaaraan idinka yihi bishaa bilxaj siduu xaaraan idinka yihi beledulxaraam markaad joogtaan siduu xaaraan idinka yahay qofna dhiiggiisa xaqdarra ha ku daadanina ha ku daadinina maalkiisana ha qaadanina cirdigiisa iyo sharaftiisana xaqdarro waxa kaga sheegina siyaasaddu waxay furtay maanta baabka intihaaku lacraad dadka cirdigooda in meel lagaga dhaco waxaana loo haystaa qiil aada mooda dadka qaarkood agtooda inuu ka noqday aaya min alqur'aan aw xadiid min axaadiid nabiyi calayhi salaatu wasalaam qiilkaasoo ah xoriyat lqowl yaa yidhi qofku xoriyat lqowl buu leeyahy laa xoriyata liqowli axad kulu axadin cabdu lilahi fi aqwaali wa afcaalih ma jiro qof wuxuu doona inuu ku hadlo wuxuu doonayana inuu sheego xor u ah qof waliba ilaahay buu addoon u yahay oo xor aanu ka ahayn oo addoon uu ugu yahay sharcigiisa iyo diintiisa aqwaashiisa iyo afcaashiisaba ilaahay buu addoon ugu yihi wuxuu odhan karaa oo qura wuxuu ilaahay u ogol yahay wuxuu samayn karaa oo qura wuxuu allah u fasaxo wuxuu ilaahay ka mamnuuco qofna xor uma aha cayda xor looma aha xanta xor looma aha isku dirka xor looma aha xor looma aha ceebaha dadka u qarsoon ee iyaga ku kooban in banaanka lasoo dhigo oo tatabucu lcawraat la sameeyo allah baa mamnuucay rasuulkiisa ayaa diiday mar hadduu sidaa yahayna qof xor u ahi ma jiro ayuha almuslimuuna cibaad allah siyaasadda maanta taallaa waxay sabab u noqotay bulshada in badan oo ka mid ii carabkooda inay ku wasakheeyaan xan cay isku dir iyo dad wax laga sheego bal dadka qaarkood waxay siyaasadda u fahmeenba inay tahay in cid wax laga sheego kuwo kalena difaac bay ku jiraan ummadda maslaxaddeeda iyo danteedina labadaasay ku dhex luntay waa mid weerara iyo mid difaac ku jira mar walba bal u fiirso qofka madaxda laga dhigaa weerar baa ku socda weliba sharciyeysan oo la leeyahy waa sharci ma aha sharci ilaahay sharci dadoo sharcigii ilaahay khilaafsan weeye isaguna difaac buu gelayaa muddadiina waa kooban tahay oo waa loo tiriyey kow laba ayaa loo yidhi shan sannadood baad fadhiyaysa waxa uu ka fikirayaa qofka kursiga jeceli shantan sannadood markay dhammaadaan shanta ku xiga siduu ugu soo noqon lahaa tabaabushaheedana haddaabuu kusii jiraaba marka waa inuu dadka kala busteeyo oo uu kala jeediyo oo kii la hadlaba uu jawaabo taasina waxay keenaysaa mas-uuliyaddii loo igmaday inuu inuu ka mashquulo oo waxa uu kaga mashquulo meeshana diinta dadka diintoodii iyo adduunyadoodiiba ku dayacmaysa laysa fi hada maslaxa liddiin walaa maslaxa lidunya annaas maslaxa diineed iyo mid adduunyo midna dadka uguma jirto ayuha almuslimuuna cibaad allah dadka maanta siyaasadda noocaasa ku mashquulsan waxaa la odhan karaa waxaa ugu dembi weyn arrinkooduna uu ugu fool xun yahay dembigooduna ugu muuqasho badan yahay khutabaau suu kuwa wadaadada sheeganaya ee masaajidada iyo guryaha ilaahay kaga khudbadaynaya maalin walba waxay jaraa-idku qoreen iyo waxay tiifiyadu yidhaahdeen iyo waxay axsaabtiiyo ururadu isugu jawaabeen kuwa dayacay dadka dhegaysanaya cumrigoodii iyo wakhtigoodii oo haddii la weydiiyo toban sannadood baad dhagaysanaysay hal masalo oo axkaamta shareecada ku saabsan ood ka faa'iiday ma garanaysaa oo odhanaya maya maalinna wacdi iimaan kuu kordhiya alla kacabsi kuu ziyaadiya toosnaan aad ka qaadda ma maqashay jawaabtu waxay noqonaysaa maya haddaa maxaad ka doontay wararkaan doonaya inaan kala socda buu ku leeyahy waxaan doonayaa meesha waxoogay xaraabaad iyo qosol baa laga helaa intaasaanu dooranaya wa hal shuricat khudbat ljumca lidalik khudbadda jumcaha mataasaa loo sharciyeeyey wa hal kaanat khutabu rasuuli illaahi haakada rasuulki ilaahay khudbadihiisu ma sidaasay ahaayeen waxaa laga yaabaa dadka shaydaanku inuu u waxyoodo wasaawis uu ku furo oo uu ku yidhaahdo waxaanad waddaan waa nusx waa tala bixin baad waddaan waxaanaad ka shaqaynaysaan waa islaax iyo hagaajin walaakin aquulu lahum ina anusxa laysa bihadihi اطariiqa fi shariicati اlislaamiya cidda tala haysa u nasteexayntoodu waddadaasi looma maro shareecada islaamka kitaaban wa sunatan marka la eego waddada loo maro horena waa u sheegnay nebigaa caddeeyey calayh isalaatu wasalaam caqlan marka la eegana qofna u qaadan maayo arrintaasi nasteexa inay tahay haddii isaga magaciisa la sheego oo manaabirta lagaga khudbadeeyo shaki kuma jiro arrinkaa inuu ka xumaanayo inuu isdifaac gelaayo ma doonaysaa nasteexadaada inay aqbalaan dariiqada noocaasa ka hadhow iska daa qofna dariiqada noocaasa nasteexa ku aqbali maayo bal shaydaanku wuxuu ku kalifayaa xataa xaqii aada sheegtay inaanu yeelin isdifaac inuu galo colaadda uu ku qabo adiga awgeed adiga laftaadana shaydaanku arrinkaa istusnima iyo riyaa ayuu qalbigaaga ku gelinayaa walihaada buu yihi asheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin alcalaamatu faqiihu zamaan markii nin dhalinyari uu ku yidhi madaxda maxaad ugu nasteexayn weydeen qaala raximahu llah yaa abaa fulaan annusxu mabduul hebelow ha moodin inaanaan u nasteexayn waa u nasteexaynaa talooyin fiicanna waa siinaa walaakin fii idhaari maa naquluhu lahum mafsadataan laakiin waxaanu madaxda u sheegayno inaanu muujinno oanu warbaahinta ka sheegno ama dadka dhexdooda laba xumaanood baa ku jira mafsadatun tarjicu cala annaasix wa mafsadatun tarjicu cala almansuuxi lahu mafsado iyo xumaan ku dhacaysa qofka talada jeedinaya iyo waanada iyo mafsado iyo xumaan arrintaasi ay u sababayso ka talada loo jeedinaya madaxda waa maxay labada mafsado ka talada jeedinaya mimbarka ka jeedinaya ama t v-ga la taagan mafsadada iyo xumaantu arrintaa ka qaadi karaa waxay tahay istusnimo naftiisu u bogo shaydaanku uu ku afuufay inuu yahay geesiga koobaad ee xaqa isagu ku adima arrintaasi inuu kibir ka qaado shakiro kuma jiro in badanoo ka mida dadkaan diinta aqoon u lahayn ay sacabka u tumayaan oo arrinka noocaasa ay ku dhiiri gelinayaan odhayn maasha allah sheekhu isaga ayuunbaa runta sheega arrinta noocaasiina ma aha mid sii socota caamada qofka isku halleeyiyo ammaantooda ku saleeyo khudbadihiisa ha ku waafaqaan ama ha ku khilaafaan kaasi diintiisuu ku seegayaa bal maslaxadiisa adduunyana wuu ku seegayaa berri toole markay dhibaata la soo daristo kuwii dhiiri gelin jirayba waxay leeyihiin sheekhu guuxiisuu ka dheerayay waa arkayna meel xun inu ku socdo waa kuwii lu goynaya sacabka u garaacayay ee lahaa isagaa wax geesiya dhulkaba jooga oo ku dhiirada runta waxa weeyaan inuu sheego mafsadada ku dhacaysa arrintaasi ay u sababayso qofkii madaxda ahaa ee talada iyo nasteexada loo jeedinaayo waa inaanu aqbalin udhaa maxaa la ii fadeexadaynaya haddii uu tale ii soo jeedinayo miyuu ii yimaado miyuu ii soo qoro cidda ii imanaysa hadduu isagu isoo gaari waayey miyuu ii soo faro shaydaanku isna wuxuu ga faa'idaysanayaa inaanu nasteexadaasi iyo wanaaggaasi aanu aqbalin falyattaqi illaha haaulaa kuwaas ilaahay ha ka baqaan waxaan u idhi dadka kale waa ka dembi wen yihiin kuwa kale siyaasadda ka hadlaya diin ugu abtirin maayaan bal waxaa laga yaabaa inay qirsan yihiin shareecada inay khilaafsan yihiin dadkana ay ku idhahdaan ilaahay hanuu noo soo weydiiya laakiin qofka wixii khaldanaa ee booshaaqka ahaa ee shareecada khilaafsanaa dadka diin uga dhigaaya ee mana mimbarada jumcaha iyo kursiyada duruusta iyo muxaadaraadka masaajidada laga akriya ka akrinaya qofkaasi dadkiibuu luminaya yadilu wayudilu nnaas isna wadadii xaq ahayd buu ka lunsan yihi dadkana wadadii xaq ahayd buu ka marin habaabinaya waayo sheekh bay u haystaan diin u sheegaaya diinna u sheegi maayo wuxuu u sheegaya waxa noocaasa hadduu yahay ka muxaadarin ka khudbadaynaya mid dadka naasixo ah wanaagooda ka talinaya mid daacadu ah ha u sheega waxay iyagu u baahan yihiin fii amri diinihim ha baro munkaraadka iyo xumaanaha iyagoo ay ku jiraan ha ka waaniyo waajibaadka ay dayaceen ha ugu baaqo falyaqul lahum ittaqu llah ha ku idhaahda ilaahay ka baqda siduu ilaahay ku uhi nebi maxamed yaa ayuha nabiyu taqi llah siduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada ku odhan jiray uusiikum bitaqwa allah wasamci waaaca yaanay la noqon kelmadahaasi kuwa wakhtiyo lasoo dhaafay khudbadaha ku jiri jiray laakiin casrigan la joogo ee horumarkiiyo xadaaradda la gaadhay siday leeyihiin laga hormaray oo ay tahay dadka wax kale oo dhagahooda soo jiita in looga sheekeeyo oo lagu maaweeliyo ha u sheegaan khudabadu dadka kuwa khudbadaynaya salaaxul a'ima salaaxul umma inuu ku jiro madaxdu inay hagaagtaa waxay ku xidhan tahay oo shardi u ah ummaddu inay hagaagto wa hada qawl llah walaysa qawla lii walaa liaxad kaasi waa hadalkii ilaahay hadal anigu aan leeyahay maaha qaala allahu tacaala ina allaha laa yugayiru ma bqowmi xatى yugayiruu ma banfusihim allahuma rabbana atina fi اdunya xasana wfi اlآkhiraةi xasana wqina cadaab الnar allahuma صli عlى nabiyina mxamed wعlى ali nabiyina mxamed kama صlayta عlى ibrahim wعlى ali ibrahim barik عlى mxamedi wعlى ali mxamed kama barakta عlى ibrahim wعlى ali ibrahim fi اlcaalamiina inaka xamiid majid